madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo xukuumaddiisa cusub ayaa dadaal nabadeed ka wada gobollada bariga oo muddooyinkan u dambeeyey ay ka socdeen colaad u dhaxaysa beelaha wadadega gobolladaasi madaxweyne ciro ayaa hore u magacaabay guddi nabadgelyo oo u xil saaran sidii colaadahaasi loo soo gebagabayn lahaa sidoo kale iyana geestooda madax dhaqameed ka socday deegaanada soomaalida etoobiya oo dhankooda dhexda u xidhay sidii ay nabad waarta uga dhalin lahaayeen colaadahan ka aloosan deegaanada bariga aqoon-yahanada ku xeeldheer siyaasadda iyo nabad ayaa geestooda sheegay inay qabaan rajo ah in laga midho dhaliyo nabadeynta ay xukuumaddu ka wado gobolladaasi aqoon-yahan mustafa baaruud oo shahaadada ah saree b h d da ka diyaariyey cilmiga siyaasadda iyo diblomaasiyadda ayaa tilmaamay in xukuumaddan cusube ay u muuqato mid ay ka go'an tahay inay nabadayso gobolladaasi dowladuna isaa uga shaqaysa ku mahadsan tahay ciidamada la qarameyna runtii way ku mahadsan tahay dib loo soo celiyo kalsooniyii shacabka dooda isku qabayna waa arrin muhiima wadahadalka u weyne meesha yaalla waa laba arrimood kusoo ururaya mid waa mid dhaqan oo watiiska qabaa'ilka soomaaliyeed ee dhinacyada isku haya mid waa mid siyaasiya oo ah arrinta somalilaanimadan marka labadaba hore laga wada hadlo horta inagoo nabad ah aynu wada hadallo haddama gaadhno waayo tan dambe lafteeda nabadda ajaan goynaysa in dadku kala ra'yi noqdaan oo sanduuqa ku muujiya lafteeda nabad u baahan u baahan kalsooni u baahan u baahan qof wey si xor ah oo xor iyo xalaala uu dhiibto codkiisa hadduu somaliland rabo iyo haddana somaliland rabiba arrinta labaad waxa weeye xukuumadda cusub ee uu hogaaminaya madaxweynuhu madaxweyne cabdiraxmaan cabdilla ciro waxay ka muujisay ka go'naasho ka duwan xukuumaddii sida ka horreysay ee madaxweyne muuse oo ah in madaxweyne ku-xigeenkii isagu fadhiisto bariga isagu uu halkaa dee ka howlgalo isagu uu dadkii dhex galo isagu uu taas waxay sheegaysaa in ay tahay ka go'naasho heerkeeda aad u sarreeyo oo aad wadin xilli hore lasoo sameeyey oo xilli madaxweyne ku-xigeenka hore ee dahri aan ka ahayn marka noqo madaxweynuhuna arrinta uu isna qayb ka ahaa oo uu soo galay geesta kale xukuumadda somalilan ayaa qaybo ka mid ah beelihii ku dagaalamayay gobolladaasi ka wada hubka dhigis iyo in ay maleeshiya beeleedkeeda ku darto ciidanka somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan maxamed cali ow cabdi oo muddooyinkan u dambeeyey ku sugnaa gobolka sanaag ayaa beelihii u horreeyey kala wareegay hub iyo gaadiid ciidan in joogto ceerigaabiya in ka maqanba iyo gobolka in joogto in ka maqanba daliya dibad waxaan leenahay ilaahay idankii aan u dhaqaaqno gogoshii way taallaa madaxweyne waa fidiyey anna waan kala bixiyey marka waxaan leenahay ha lagu soo hirto oo ha layskugu yimaado oo walaalnimadii ha la soo celiyo oo nabadgelyada ceerigaabiya gobolka sanaag ka shaqayno waa gobol baaxad leh waa gobol ilaahay khayraad ku manaystay jiritaanka gobolka iyo horumarkiisu wuxuu ka mid yahay jiritaanka somalilan ilahay waxaan ka rajaynaynaa in dadkii ku wada noolaa gobolka iyo magaalada ceerigaababa in ilaahay qalbigooga isku soo dhoweeyo wixii dhib dhacayna ay iska ilaawaan waa dhacday intii ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna allah caafiyo inta kalena waxaan leenahay nabadda ceerigaabo aan ka wada shaqayno reerka maanta intii u dambaysay gaadiidkii halkan keenayna aad iyo aad baanad u mahadsan tihiin in ciidamada qaranku la wareegeen difaaca dalka janarkiina waa ka inaag jooga iyo saraakiisha kaleba iyagaa la wareegay isagaa mas-uulka ah gaadiidkaana isagaa la wareegay ciidankii kalena isagaa la wareegay furihii isagaan u dhiibnay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in nabadgelyadii ceerigaabo ay soo noqoto geestooda madax dhaqameed uu hogaaminayo suldaan ismaaciil nuur wacays oo ka mid ah madax dhaqameedka gobolka sanaag ayaa ciidamada somalilan ku wareejiyey hub iyo gaadiid dagaal waxayna geestooda ballan qaadeen in ay nabadda kala shaqayn doonaan xukuumadda aad baan u soo dhowaynaynaa hawshii qarankay wadeen ee ciidamada iyo gawaarida waxaba inay qaramayaan bay u socdeen intiiba waa wadnay annaa xaggaannu ka soo wadnay kawaayeel ahaan ciidamadii bixin baa la geeyo waa la qaramayey maanta markaa waxa weeye gobolka shanaag waa farxad iyo nabadgelyo iyo qarankii oo difaaca dalka isagu u dhaqaaqay iyo shacabkii oo la yidhi idinku shacabka ahaada waanu maanta ugu wareejinaynaa gaadiidka iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo raggaba marka waxa weeye dee waxaanu maanta annagu waa nasanaynaa maskaxda waa ka nasanaynaa jeebka waa ka nasanaynaa dowladdayadii baanu ku wareejinay waana wax wanaagsan qaramayntu waxaanu aaminsanahay dowladdayadu difaaca dalka inay iyadu ka adag tahay quwadu tahay annagoo aanu shacabka nahay aad iyo aad baanu dowladda ugu mahadcelinaynaa waxaanu u wareejinaynaa qaranka ayaanu ku wareejinaynaa sida iyaguna ay noo ballanqaadeen ammaankana qaranka ka mas-uula annana waannu ku kalsoonnahay aad iyo aad baannu u soo dhowaynaynaa ee qaramaynta iyo kalsoonida dowladda aanu siinaynaba waannu ku kalsoonnahay waannu ku wareejinaynaa iska horrimaadada dhex mara beelaha ayaa muddooyinkan dambe soo noqnoqonayay gobollada sanaag balse xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inay xadhkaha u xidhan doonto siday nabad buuxda uga dhalin lahayd deegaanadani xamse cali jeesto v o a hargeysa